bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa dhowahay radio daljar maxay ahaday waa salaama adiga iyo wariyaashii radio daljar iyo maxay ahaday ummadda soomaaliya oo degan puntland salaamki dib waxaa idinku mahad celinayaa horta inaad maxay ahaday xaaladaha meesha hadda maxay ahaday marayaan iyo maxay markii hore sida ay xaash jirtay ina aada la socotaan oo maxay ahaday meesha waxaan dareemayaa inaad ka dhankanaysaan dhibaatooyinkii horey u jiray oo haddana maxay ahaaday war farxad leh adan soo gaaray waxaan macnaata aan ku mahadcelinayaa inaad dadweynaha aada u sheegeysaan wixii meeshaan ka dhacay wanaagii ahaa aan ku mahadcelinayaa labadadan
waaya haddaa u gudgasho marka qaabkii ay idinku suurto gashay arrintan
walaal horta waxa waaye qaabka maaragta xagga lahi horta wax kasta ka dhamaadaan wax kastoona bilowda dhamaad bay leeyihiin waxaan rajeynaya horta inay dhamaadkii ay ugu dambeynta ay noqoto oo kadaan marka hore horta waxaan maxad welina ilaahaygina abuurtay aswadilaah ah oon hooshaan nala garab galay waxaa yihahday xag ilaahay baa horta inoogu suura gashay madaka markii labaad ciidamo xoog badan oo ciidamada militariga soomaali ah baa marka yimiday oo maxay ahaaday wato sarkaal soomaali ah oo dhab ah oo lagu kalsoon yahay arrintaas maxay ahaaday ayadaas ciidankaas xooga dalka ah qeyb libahna ka qaatay oo maleesiyaadkii lix sano isfurfudhiyey oo ku dejiyey daqiiqado gudahooda qadana loo sameeyey isu keenay ayagaas oo dagaalamaya lix sano weli aad arag oo dadkan waa dad ehel ah soomaali waa taqaanaa marka waxa weeye waa dad xidid ah waxa waa hag ilaahayba marka nooga suur gashay marka labaadna ciidanka xooga dalka meesha yimiday bay marka ma xoog bay isticmaaleen mise xeelad bay isticmaaleen
maya maya maya hadda heelad bay aheeday heelad bay aheeday xoog ma jirin waxawaaye dadkan maxay aheeday natiijadii iyadoo laga dhaxlayna meesha waxay noqotay agoon iyo maxay aheeday dhaawac maxay aheeday geed yuhuud oo magaaladii la oran jiray marka abdi barisamaadka la jiray ay madoobaatay waxyaalahaas laga dhaxlay dadkii laftirkooda ayaga naftirkooda maxay ahaday maskaxdooda ilaahay hanuuniyey hadda wadahadal baa lagu dejiyey alaa kulli haal wadahadal baa lagu dejiyey maleeshiyaadkii taliyaashooda waa loo wacay labada dhinac waa la kulanay alaa kulli haal adi hadda wadahadal marka taliya marka muddo lix sano ah maxay ku dagaalamayeen beelahan oo isku haysteen
walaa horta waxa weeye kuwaan kaliya maha dagaalka soomaali aafiyey oo dhan ba hadda waxa lagu dagaalamaya lama ogo ma fahantay aya
waxa marka waxaan kusoo qaadanaynaa dagaaladii aafiyada ahayo oo sokeeyo soomaali macnaa meesha degay macnaa kuwaas bay lamid yihiin kuwaana saasaan usoo qaadanaynaa waxaan u qaadanaynaa dadaal macnaha socoto oo maxay aheeday udurkaas wadata bay maay soo martay haddana waxaan rajaynayaa dadaal caafimaad inay bilaabatay ilaahayna maxay ahayn waxaan ka baryaynaa inay nagu sii xoojiyo
waaya marka labada dhinac way soo hor fadhiisteen maxay ku heshiiyeen mise weli waa socotaa wadahadalka
may hadda wejiga koowaad anaga waxaan sameynay ciidan baa nacay anaga waxawaaye waa wadahadalkii iyo maxay ahayd salaadiintii labada dhinac labada beelo walaala aad meesha ku jira salaadiintooda suldaanadooda odayaasha nabadoonadii iyo siyaasiyiintii hildhibaanadii na waxay waa imaanayaan inkastoo ayaga laftarkood qeyb libaax ka qaatay oo qadka nagula jiray haddii xildhibaan la yahay iyo hadii haddii siyaasi yahay iyo haddii nabadoon yahay suldaan hadduu yahayba waa dareemi kartaa wixii fiican waxa waaye waa la taageerayaa ayagana laftirkooda waa umahad celinaynaa ayagaaba qadka nagula jiro oo hooshaa laftirkooda qadka waday wixii dhiman aan ka tagnay ama aan qaladnayna inay saxaan wixii maxay ahaday aan dhimano oo gogoshiya walaalaha la sukeeni lahaayena taas waxaa u daynaynaa odayaasheena nabadoonada
waayahay ugu dambeyntii marka maxaad kula dardaarmi lahayd labada dhinac
waxaan ula dardaarmi lahaaye horta waxa weye dhalinyaradii maxay aheeday waa isfahmeen oo taa waa dhamaatay waxaan maxaan codsanayaa odayaashii dhaqanka inay maxay ahayd dhamaystiraan waxaa dhaafnay anagoo maxay aheeday ma marorsanayno ciidanaan nahay annagaa ciidan kala qaadayna annagaa gubashii dhigayna annagaa odayaal isu keenayna annagaa wax maxay aheeday wixii dhanba ma dhexayno odayaasheena sharafkalaha u daynaynaa wixii wejiga labaad ahaaya waa wixii tabasho ah iyo maxay waxay kale oo aan ka tegnay dhamaystirkooda wixii la bani aadam bana wax hadda aan qaladnay sixitaankooda intaas waxaan ka codsanayaa odayaasha dhaqanka ah labada dhinac marka walaalaha la dejanba gobolka oo soomaaliyeed oo la degan laftirkeeda lagu kor dagaalamay haddii ay ahaa lahayd ayaga la- oo haddii raaligelin macnaha lasii lahay laftirkeeda dadkaas dadweynaha ah lagu kor dagaalamay lix sano ilaan dad soomaaliyeed oo la degan waayo gobolka marka waa odsanaya waxaas oo dhanba inay maxay dib u saxaan odayaasha waay deegaanada lagu dagaalamay halkee kala ahayn tali haddaa noo kala sheegtid
horta inta badan degmada markay ku kooban yihiin number konton waa laga soo bilaabo ilaa maxay ahaday harunta gobolka oo marka meesha waa dagaalka horta intaas waa maxay ahaday